kooxdan burcadda ah ayaa ka hor inta aysan la kulmin howlgallada ciidamada ammaanka ee dowladda kenya waxa ay gudaha u galeen bakhaar ku yaala jidka afraad ee xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaasoo uu qorshahoodu ahaa inay dhac u geystaan alaabta taale bakhaarka laakiin waxa ay kooxdani la kulantay howlgalka ciidamada ammaanka ee dowladda kenya kuwaasoo goobta ku dilay laba ka mid ahayd kooxdii burcadda ahayd oo ka koobnayd ilaa lix qof halka sidoo kale weerarkaasi ay ciidamadu ku dhaawaceen ilaa afar kale howlgalkan ay ciidamada dharcadda ee dowladda kenya ay uga hortageen falkan burcadnimada ah ayaa imaanaya xilli beryihii lasoo dhaafay aada loo adkeeyey ammaanka xaafadda islii ee magaalada nairobi kadib markii dhowaan laga dareemay falal la xiriira kooxaha taleefanada gacanta dafa iyo sidoo kale falalka afduubka la xiriira hay-adda dembi baarista ee dowladda kenya ee c i d da ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen inay ka hortagaan fal burcadnimo ah oo ka dhacay xaafadda islii iyagoo ciidamaduna ay goobta ku toogteen laba ka mid ahaa dembiilayaashii falkaasi ku lug lahaa guddiga ganacsatada suuqa islii oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa sheegay inay ciidamada boolisku ay mar walba ku garab taagan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa ganacsiga islii iyo guud ahaan xaafadda islii cumar axmed waxa uu ka mid yahay xubnaha guddiga ganacsatada ee suuqa islii waxaa soo weeraray qayb xaafadda ka mida niman tuubo ah oo caadi u rabayn inay dhaca sameeyaan meel stoor oo alaab taalo inay marka alaab badan ay qaataan oo bay ka soo shaqeeyeen amalaha aan la arkin ama si bareer ah habeennimo inay waxaa sameeyaan bay ahayd silsilad dheer bay ku leeahayd oo muddo laga soo shaqeeyey hase yeeshee nasiib wanaag waxaa ka warhelay hay-adaha dowladda ee amniga ayaa ka warhelay booliiska arrimihii marka meesha lagu sugaayey ay waxaa ka sameyn rabeen marka nasiib wanaag hawl fiican baa meesha ka dhacday oo nimankii qaarna ay meeshaas isxabadeyn ka dhacday oo marka booliisku ay qaar meesha ku laayeen kuwa kalena dhaawac iyo waxaa la hayaa qaarna way carareen marka arin marka aanu aad iyo aad ugu faraxnaba dowladdu sidii fiican ay uga hortagta arrimahaas amniga de xaafadduna waa xaafadaha kale oo lamid ah oo sida xaafadaha kale loo ilaaliya loo ilaaliya tanna waxaa usii dheer inay meel ganacsi tahay way ku mahadsan yihiin ciidamadii booliiska ee arrimaha ka shaqeeyey ee ka warhelay ee haddana usii diyaar garoobay sidaas wanaagsanay u fuliyeenna waa arrin aan aada usoo dhaweynayna waaye mujtamac ahaan iyo guddiga ganacsiga oo aad baan usoo dhaweynayna arrintaas sida ay si ka fiicanna booliisku diyaar weeyeen in xaafadda u wardeeyaan iyaga mas-uulka ah dadka shacabka oo dhan iyo hantidoodaba marka waa arrin aanu ku faraxnay anugu guud ahaan iyo shacabka soomaaliyeed ama xaafadda degan ee qanaca islii sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa meesha ka baxay kooxo burcad ahaa oo dhac ka geysan jiray xaafadda islii kadib markii ay ciidamada boolisku ay howlgallo ku qaadeen kooxahaasi laakiin dadka ku nool xaafadda islii ayaa weli ka sheeganaya dhibaatooyin kala duwan oo dhanka ammaanka ah oo ay kala kulmayaan mootooyinka labalugoodleyda ah oo aad ugu badan xaafadda islii khadar maxamuud xareed v o a nairobi